Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay tababar ku saabsan xog ururinta galka magaalada ee barnaamijka Dowlad Hub. Tababarkan ayaa lagu baran doonaa inta uu socdo habka loo sameeyo xog ururinta sida goobaha caafimaadka, ganacsiga iyo wadooyinka waxaana tababarkan ka qayb galay xubno ka tirsan howlwadeenada dowladda hoose ee magaalada Kismaayo iyo howlwadeeno ka tirsan wasaaradda howlaha guud iyo xubno ka socday hay'adaha dhulka Jubbaland. Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdishakuur Carab ayaa faahfaahin ka baxshay ujeedka tababarka.
waxaa maanta noo qabsoomay een, kulan ee, ay ka soo qayb galeen een, bahda howlaha guud oo ka kooban wasaaradda injineer ka socda howl- wasaaradda howlaha guud ee, dib-u-dhiska iyo guryeynta jubbaland een, howlwadeenada ee, dowladda hoose een, qaar ka mid ah ee, howlwadeenada een, hay-adda dhulka jubbaland Een, kulankan oo ujeedkiisa ahaa in mas-uuliyiinta ama howlwadeenada ka kala socotay xafiisyada kala duwan lagu siiya tababar tababarkaasoo ku saabsan een, ee, diyaarinta ee, ama isku dabarinta xogta guud ee magaalada ama qaab dhismeedka ama jaantuska ee magaalo ee caasimadda kismaayo xogtaan oo xaqiiqda ee muhiim u ah ee, qorshaha guud ee horumarinta ee, degmada iyo sidoo kale een, mashaariicda guud ee ka socota magaalada iyo qaabka magaalada ay u fiday Een, warbixintan la raba in ee, ay soo ururiyaan een, xog ururiyaal ka kooban ilaa ee, shan iyo toban qof oo la rabo inay magaalada xogteeda isku dabaridaan xogtaasoo u qeybsan een, ilaa sideed qaybood Ee, qaybaha kala duwan ee ugu muhiimsan ee, sida een, qaybaha sektorka caafimaadka ee, waxbarashada kaabayaasha guud ee, jidadka ee, ganacsiga ee, iyo sidoo kale een, xarumaha ee, barakacyaasha ama ee, deegaamada loogu talagalay in ee, dibudejin loogu sameeyo dadka barakacyaasha ujeedada guud ee barnaamijkan aan u qabanay ayaa waxay tahay in qaab dhismeedka magaalo ee caasimadda kismaayo iyo sidoo kale qorshaheeda horumarineed la isku dabarida oo loo diyaariyo kaasoo wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta sanada mar ay sameyso oo qorshihii ugu dambeeyay aan sameynay labada kun iyo labaatankii eh, labada kun iyo saddex iyo labaatankii haddana labada kun iyo afar iyo labaatankii aan rabnay inaan inaan magaalada eh, maadaama horumar badan oo dhanka kaabayaasha jidadka eh, ganacsiga eh, waxbarashada iyo guud ahaan eh, mujtamaca dhanka populationka magaalada oo fiday Tababarka ku saabsan xog ururinta ayaa wax badan ka bedeli doona hanaanka shaqada howlwadeenada. Dowladda hoose ee magaalada Kismaayo iyo wasaaradda howlaha guud kuwaasi oo casharada ay ka barteen ku dabaqi doona shaqadooda.